إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah qaar ka mid a dumarku dhaqan degmada ceeldheer ayaa waxay iska arooriyeen hadiyada ay ugu taalogaleen ragga ku sugan furunta dagaalka ee gobolka mudug iyagoo ku wareejiyey maamulka iyo odayaasha si ay u gaarsiiyaan weerar ka dhana ciidamada etoobiya ayaa xalay waxa uu ka dhacay gobolka bakool waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay howlgalladii habeen hore iyo shalay ka dhacay gobollada dalka qaarkood kuwaas oo askar badan lagu dilay maamulka somalilan oo si aada u difaacaya xarumaha kirishtaamaynta ayaa waxa uu bilaabay qorshe uu ku xirayo dadka arrintaasi ka dhiidhiya madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu qaadanayo mas-uuliyadda kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee wadanka afghanistan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatana u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qaar ka mid a haweenka ku dhaqan degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ayaa waxa ay iska aruuriyeen hadiyado ay ugu talagaleen ragga ku sugan furunta dagaalka ee gobolka mudug iyagoona ku wareejiyey maamulka iyo odayaasha si ay u gaarsiiyaan munaasabadda wareejinta hadiyadahan ayaa waxay ka dhacday gudaha degmadaasi mid kamid a odayaasha deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dumarku ay kusoo wareejiyeen waxaan galasta u fadhinaa hadiyaad ay diyaariyeen gabdhaha marka sulhidaaya ee degmada ceeldheer hadiyadaasay u diyaariyeen walaalaha mujaahidiinta ah ee jooga xarumaha iyo aagaga dagaalka oo ka socda jooga waxayna ku wareejiyeen walaayada degmada iyo odayaasha degmada ayay ku wareejiyeen waana ka guddoonay waxaana rajahaynaa inay si toosa u gaarto meelihii ayagu talagaleen gabdhaha wayna ku mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen oo dheeraadka ah ilaahayna ha ka ajir siiyo ilaahayna aakhiraha jannaha ugu bedelo mid kamid a haweenka hadiyadahan wareejiyey ayaa waxay ka hadashay waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxaan joogaa gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceeldheer waxaan hambalyo gaar ahaan walaalaha ku nool mudug ee guusha aan la soo koobi karin ee qiimiga badana ka dhaliyey bacaadweyn wisil iyo qaycad haddana aan jeclahay inay hore usii qaadaan dagaalkii cadowga ku baabiiyaan walaalahayn oo furmaha hore jira waxaan ugu talagalnay xoogaa yar oo hadiyad ah shan iyo labaatan kartoon oo timirta saadka ah sideed iyo toban jawaan oo buskud ah soddon iyo laba caag oo caaga tolmada ah iyo soddon go oo dharka xijaabada laga gooyo waxaan leeyahay ileeyahay idiin barakeeyo intaas ka badanna waa idinla jecleen gobolka mudug waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo uu babac dhigay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka qaar badan oo kamid ah askarta dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa lagu dilay dagaalo xiliyo kala duwan dhacay dagaalkii ugu dambeeyana waxaa lagu dilay soddon isugu jiray askar iyo saraakiil iyadoo saraakiishaasi ay ka dhex muuqdeen kuwo caanka ah deegaanada galmudug waxaana xusid mudan in gaadiid dagaal lagu gubay gaadiid kalena lagu qabsaday iyo weliba hub dadka ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ayaa mararka qaar sidaan oo kale waxa ay hadiyado gaarsiiyaan ragga ku sugan furmaha dagaalka weerar ka dhana ciidamada etoobiya ayaa xalay waxa uu ka dhacay gobolka bakool ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool etoobiyaanka ayaa waxaa la sheegay in jihooyin kala duwan laga weeraray in muddo ayuu halkaasi ka socday dagaalku iyadoo la maqlayay dhawaqa hubka la isweydaarsanayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sida muuqata weerarka aada u qorsheeyey halka etoobiyaankuna geestood ay bilaabeen in ay isdifaacaan wixii khasaaraha ee etoobiyaanka halkaa lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin horey marar kala duwan sidaan oo kale ayaa ciidamada etoobiya ee ku sugan waajid waxay la kulmeen weeraro kala gedisan oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa oo qaar kamid a etoobiyaanka lagu dilay kuwana lagu dhaawacay sidoo kale waxaa xusid mudan in horey ciidamada kale ee etoobiyaanka ee ku sugan gobolka boqol iyo gobol kale ee dariska yihiin bay ay la kulmeen weerara caynkan oo kale ah waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay howlgalla habeen hore iyo shalay ka dhacay qaar kamid a gobolada dalka kuwa oo lagu dilay konton askari maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya aroornimadii hore ee shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ballaaran islamarkaana lasoo qorsheeyey waxay ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiida ee gobolka shabeellaha hoose weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawaceen tiro kale saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa fariisinka la weeraray ayaa halkaasi lagu dilay halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale saddex ka mida meydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa laga soo saaray webiga shabeelle halkaasoo ay isku tuureen intii uu socday dagaalka si ay uga baxsadaan goobta hase yeeshee waxaa toogtay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan cagmarinta ah ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen hub iyo agabyo kale oo milatari kuwaasoo ay ka carareen askarta dowladda federaalka gebi ahaanba waxay mujaahidiinta burburiyeen saldhigii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiida ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay si buuxda ula wareegeen xerada dagaalka kadib dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay xabsi ku yaalla deegaanka sabiid kasii daayeen dad maxaabiis ah oo ku jiray xabsiga kuwaas oo ay haween ka mid ahaayeen sidoo kale shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah waxay la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay meel u dhow deegaanka goofguduud buuray ee duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarkaas oo ahaa mid culus ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen sagaal askari oo ka tirsanaa ciidamadii martigeliyey weerarka halka ay ku dhaawaceen toddoba kale waxayna askarta koonfur galbeed goobta kaga carareen meydadka ilaa lix askari oo ka mid ahaa kuwii ku nafwaayey weerarka ilaa lix qori oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano beka amka ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii shalay ka dhacay deegaanka goofguduud buuray ee duleedka baydhabo dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay gudaha magaalada ku qaarijiyeen jiinow carabey oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo camaliyad nafhurnimo ah ay ka dhacday nawaaxiga xarunta sirdoonka dowladda federaalka ee habarqadiijo naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku beegsaday goob isu imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka toddoba iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay camaliyadaas iyadoona lagu dhaawacay tiro kale oo ka tirsan askarta dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab todobaadkii lasoo dhaafay fulisay weeraro kala duwan kuwaasoo lagu dilay ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna howlgalladaas qalqal xoogan geliyeen dhammaan askarta ku daaban shisheeyaha maamulka somalilan ayaa si aada u difaacaya xarumaha kirishtaamaynta waxa uuna bilaabay qorshe uu ku xirayo dadka arrintaasi ka dhiidhinaya xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya magaalada hargeysa waxaa ka furan iskuul iyo jaamacad kirishtaameyn ah kuwaas oo dowladaha reer galbeedka ay qaarkood maalgeliyaan dadka macallimiinta ka ahna waa masiixiyiin shisheeye ah iyo kuwo soomaali ah laakiin ayaga ku mabda ah muddo dheer ayay soo taagneed dooda la xiriirta iskuulkan iyo jaamacaddaba waxaana maamulka somalilan oo reer galbeedka iska gadaya oo ugaarsi ku hayaa dadka kirishtaameynta iyo xumaanta kasoo horjeeda maamulku wuxuu si adag u difaacayaa waxa iskuulkan iyo jaamacadda da'yarta lagu baro gaar ahaan hablaha isagoo ku tilmaamay wax wanaagsan muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa dhowaan sheegay inuu tegay jaamacadda iyo iskuulka waxa laga sheegayana ay yihiin waxba kama jiraan nin ka mid a dadka ku dhaqan somalilan oo la yidhaahdo cabdimaalig muuse caldoon ahna wariye ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa si cilmiyaysan uga hadlay hadalka muuse biixi waxaanuu muujinayaa in warka madaxweynuhu aanu sax ahayn madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddadaa yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxaa la sheegaya ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taas waa taas qodobka labaadna waxaa laga sheegaya dugsigu dee ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegayaba inuu meesha waxaa lagu hayaabaa waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa muuse biixa ayaa sheegay in hay-adaha iskuulka iyo jaamacadda ku shaqada leh ay dhallinyarada qaarkood dibadda u qaadaan oo ay wax soo baraan cabdimaalig ayaase arrinkaas su-aal culus ka keenay qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo doolar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyey waayo kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan Een, lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeeday u bixisay ujeedda ma laha miya yani waxa weeye ma jacayleyna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardaydeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi ciribka adduunka yani muxuu ahaye igu yimi halkan dhulkan ujeedadiis waa maxay dabcan ujeedduu leeyahay intaas kadib maamulka ayaa xabsiga hargeysa u dhaadhiciyey cabdimaalig markii ay ka qabteen magaalada burco xaaskiisa ayaa sheegtay in asagoo dhaawac ah ay ciidamadu ka kaxaysteen gurigiisa hargeysa waxaa ku yaala kiniisad iyo goobo lagu baro dadka diinta kirishtaanka maamulka somalilanna waxa uu u difaacaa si adag ciddii ka hor timaadana waxay mudataa xarig iyo cagajuglayn maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada aadka ugu nugul shisheeyaha islamarkaana u fududeeya xumaan waliba oo ay dadkaas muslimiinta ah la damacsan yihiin shisheeyuhu maamulka ayaa ku andacooda inay shisheeyaha aqoonsi ka raadinayaan islamarkaana aysan ka hor imaan karin qorshayaasha shisheeye madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu qaadanayo mas-uuliyadda kasoo bixitaanka ee ciidamada maraykanka ee waddanka afghanistan joe baiden madaxweynaha maraykanka oo tan iyo markii ciidamadiisu ay kasoo baxeen waddanka afghanistan qabanayay shirar jaraa-id oo isxigxiga ayaa waxa uu tilmaamay inuu qaadanayo mas-uuliyadda waxa ka dhashay kasoo bixitaanka ee ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan baiden ayaa waxa uu sheegay in ka hor inta aanay ciidamadiisu ka soo bixin waddanka afghanistan uu sameeyey tashiyo badan oo ugu dambeyntiina dadkii uu la tashaday ay kula taliyeen in ciidamada maraykanka laga saaro waddanka afghanistan isaguna uu go-aankaasi qaatay wuxuu intaasi ku daray in ay filayeen in ugu yaraantii tan iyo dhammaadka sanadkan labada kun kow iyo labaatanka xukuumadda kaabul ay cagaheeda kusii taagnaa doonto iskana wajahi doonaan amaba iska difaaci doonaan weerarada uga yimaada daalibaan balse taasi aanay dhicin joe baiden madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkani jeediyey maalintii shalay oo jimco ahayd wuxuuna sheegay in hadda ay wadaan howlo ay muwaadiniinta maraykanka ah iyo dadkii la shaqaynayay uga soo rarayaan waddanka afghanistan dowladda imaaraadka carabta ayaa dhankeeda waxay tilmaamtay inay magangelinayso shan kun oo ruux oo afghaaniyiin ah kadib codsi uga yimiday dowladda maraykanka magaalada kaabul ee xarunta waddanka afghanistan ayaa hadda waxaa maamulaya imaaradda islaamiga ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee beder ayaa sugaya amniga xarumaha muhiimka ah ee caasimadda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageynta